guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimada dalka ayaa magaalada dhuusmare si rasmi u daafura tababara u talagalay shaqaalaha kumeelgaarka si loo xoojiyo howlaha diiwaangelinta codbixiyayaasha maamulka galmudug gaar ahaan cashirda galmudug dhuusmareebe tababarkan ay ujeedkiisu yahay in la xoojiyo aqoonta iyo xirfadaha shaqaalaha si ay hufan ugu adeegaan dadka isdiiwaangelinaya ee u gutaan waajibaadka diiwaangelinta tallaabada ee qayb ka ah dadaalada socda ee guddiga uu ka howlanyay si la horumariyo nidaamka doorashada ee dalka iyadoona la marayo kubcinta kartida shaqaalaha doorashooyinka heer gobol iyo heer degmo haddaba waa kuwan qaar ka mid a guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka oo ka hadlaya furitaanka tababarkan shaqaalaha kula daarma inay diiwaan geliyaan dadka soomaaliyeed garan ku reer galmudug ayna ilaaliyaan xogta muwaadinka soomaaliyeed
in la furo tababarkii diiwaangelinta codbixiyayaalka ee dowladda galmudug isla markaasna hore loogu sii dhaqaaqo sidii loo hirgelin lahaa doorashada qof iyo cod ee la doonayo dhammaan in laga hirgeliyo dalka soomaaliya sidaad la socotaan doorashadu waxay ka bilaabataa isdiiwaangelin qof aan isdiiwaangelinu ma yeelan doono xuquuq loogu codeeyo iyo xuquuq uu ku codeeyo midna diiwaangelintaas ay ka bilaabanayso doorashadu waxay muhiimad weyn u leedahay daatada iyo maxaanku idhaahdaa sirta iyo horumarka codbixinta ayay waxay u tahay kaalin weyn iyo muhiimad weyn ay ugu fadhisaa halkan waxaa laydiin keenay maanta tababarka aad qaadanaysaan wuxuu ku saabsan yahay sida daatada loo maamulayo sida loogu shaqaynayo qalabka doorashada macluumaadka la xiriira qofka codbixiyaha ah sida loo diiwaan gelinayo sida loo kala saarayo codbixiyayaasha kala duwan ee xilliyada kala duwan isdiiwaan gelinaya sidaa awgeed waxaa laydinka rabaa inaad feejignaan dheeriya la timaadaan oo aad ku fahamtaan duruusta halkan laydinka siinayo oo ay idin siinayaan macallimiin iyo tababarayaal ee ka tirsan guddiga doorashooyinka qaranka iyo soodimaha waxaa waajiba marka sida uu tilmaamaya qodobkaas marka shaqaalaha la tababaro waa la dhaarinaa waa arki jirteen sooma madaxweyne la dhaarinaayo adinkana waa laydin dhaarinaa waxaa lagugu dhaarinaa inaad ilaalinayso aad u hoggaansamaysid ilaalinaysid dastuurka dalka dhammaan xeerarka doorashooyinka iyo sirta doorashooyinka ama xogta waxaa jiro dukumenti laydinka saxiixi doono oo la dhaho sharciga ilaalinta sirta xogta doorashooyinka maxaa ka mid marka waxyaabaha ilaalinaysid macluumadaas aad heshay ee xogtaas aad ogaatay ee dadka magacooda afaran iyo meesha degan yihiin iyo deegaankooda waxood dhan aad ogaatay waa inaa ilaaliso yaa ka ilaalinaya naftaada maxayneedu maxay tahay inaadan u gudbinin lana wadaagin dhinaca saddexaad haddii aadan ogolaasho uga haysanin guddiga madaxa bannaan doorashooyinka qaranka guddiga madaxa bannaan doorashooyinka qaranka ayaa ku howlan si loo diiwaangelin lahaa ummadda soomaaliyeed si ay uga qayb qaataan doorasho qof fiican taasoo loogu wada inay ka dhaca dalka ayna qaybtaa dadaalada lagu xoojinayo horumarinta kaabayaasha dowlad dhiska dalka si ay si si hufan dadka soomaaliyeed ay ugu doortaan qofka hogaaminaya